falastiin waad mahadsan tahay sidaad og tahay soomaaliya waxay ku jirtaa xanaan dib u dhis dhinaca siyaasadda ah waxaana sal u ah xanaankaasi dib u dhisa siyaasadeed in la helo nidaamka asxaabta iyo nidaamka doorashooyinka marka maanta golaha wasiirada laba xeer ayay meel mariyeen oo noqonaya hindisi sharciyeed ku saabsan mid dhinaca doorashooyinka la xiriira oo doorashooyinka wadanka qaabka ay u qabsoomayaan shuruudaha iyo arrimaha kale ee ku xeeran oo loo baahan yahay in shuruudaha doorashada lagu dhammaystiro waxaa kaloo la socda xeerka asxaabta ee ururada siyaasadda oo labadaba sal u ahayn doorasho ay qabsoonto in labadaas xeer la sameeyo ayaa markaasi muhiimad ahayd marka muhiimadaha ay leeyihiin waad garan kartaa in wadan ujeedkiisa ama ajendahiisa dhinac siyaasadeed uu yahay in wadanka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah waxaa sal ah in nidaamka asxaabta uu qeexan yahay waxaa sal ah nidaamka doorashooyinka inay qeexan yihiin sidaas ayaa markaas sababtay in xeerarkaasi maanta ay golaha wasiirada meel mariyaan xeerka xisbiyadoo kale ilaa imise xisbi ayuu xeerkani hadda dhigayaa oo aada ansixiseen dabcan xeerarka la meel marinayo waa inay noqdaan kuwo la jaan qaadaya dastuurka dalka ka jira sidaad og tahay ayaan dhoweyd baarlamanka waxa uu sameeyey wax kabedel ku saabsan cutubyo dastuurka ka mid a oo arrimaha siyaasadda qeexaya oo siyaasadda asxaabta siyaasadeed ururada bulshada ay ka mid yihiin ururada siyaasadeed la sameynaya ay ka mid yihiin marka waxa ay noqonayaan asxaabta siyaasadeed saddex xisbi siyaasadeed ay noqonayaan laakiin in xisbi siyaasadeed logu loogu gudbayo waxa ay noqonaysaa in marka hore inta badan la isku soo diiwaangeliyo ka urur ahaan kadibna nidaamka jira markaasi uu noqdo mid xisbiga markaasi buuxiyo shuruudaha oo dhan uu xisbi buuxa noqdo kuwa kalena ay noqdaan urur siyaasadeed laakiin saddex xisbi siyaasadeed oo rasmi ay noqonayaan sidoo kale xeerkani waxaa la sheegay inuu dhigaayo in laga guuro in baarlamanku wax doorto taa bedelkeedana loo guuro nidaam madaxtooye oo ah madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo dadku ay soo dooranayaan marka kaasoo kale hadda marka la ansixiyo ma doorashada xigtaa la sugayaa inuu dhaqan galo mise lama ogo waktiga uu dhaqangeli karo ma caddahay waktiga la hirgelin karo haddii aan ku saxo cutubyadii la meel mariyey kuma ayna jirin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen maanu dhigayna waxa u dhigaya keliya madaxweyne nidaamkii wax kabedelka lagu sameeya ayaa waxa uu dhigayay in uu noqdo keliya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare nidaamkii hore ayaa shaqayn doona goorta uu shaqayn doono su-aashaadii weydiisana wax walba oo haatan la meel marinaya waxay noqon doonaan doorashooyinka xiga ee soo socda amaba muddo xuleedka markuu dhammaado muddo xuleedka ku xiga ayay waxaani o dhan noqonayaan dhaqangal marka ma lagala tashtay xisbiyada mucaaradka ama mas-uuliyiinta mucaaradka ugu sarreysa oo qaarkood ay muuqanayso in ay dhaliilsan yihiin xeerarkan maanta aada ansixiseen dabcan wadanka xisbiyo mucaarada haatan oo jira oo rasmiya ma jiraan sababta xeerarkan loo sameynaya ayaaba ah in mucaaradka amaba ciddii kaleo doonaysa inay siyaasadda qayb ka noqoto ay hesho wadiiqadii ay dhinaca siyaasadda lagu soo biiri lahayd sababtaas ayaaba keentay in xeerarkan la meel mariyo mar walbana sidaad og tahay wadanka wuxuu leeyahay baarlamaan heer federaal ah oo dhammaan qaybaha kala duwan ee soomaaliya xubin ka yihiin markii la meel marinayay isbedelada tubyadaasi aan soo xusnay ee dhinaca dastuurkana xildhibaanadaas ayaa meel mariyay marka taasi waxay kutusaysaa in xildhibaanada oo ka wakiil ah shacabka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay markaasi siiyeen amaba ay siiyeen kalsoonida in horey loo sii socdo taas ayaana keenta marka iyadoo laga duulayo in xeerarkani lasoo dhammaystiro isla markaana haatan loo diyaar garoobo marka anaga ay naga dhammaadeen oo maantaan ansixin in loo gudbiyo baarlamanka oo baarlamaanka markaasi dood uu ka geli doono si ay markaasi sharcigaasi dhaqangal u noqdo oo baarlamankana uu soo ansixiyo